dowladda maraykanka oo ah midda ugu horraysa ku takrifalka xuquuqda aadamaha ayaa haddana sheegata in ay iyadu tahay cidda ilaalisa xuquuqda insaanka iyadoona dowladaha adduunka kuwooda tunka jilicsan ku gumaysato waxa loogu yeera qawaaniinta dawliga ah xiisadda u dhexaysa dalalka yuganda iyo maraykanka ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay xukuumadda washington cunuqabatayn ku soo rogtay qaar ka mid ah saraakiisha booliska yuganda jenaraal muhoozi oo ah taliyaha ciidanka difaaca dalka yuganda iyo wiilka madaxweynaha baadariga ah ee hogaamiya dalkaasi yuweri museveni ayaa ku eedeeyey safiirka dowladda maraykanka u fadhiya yuganda ninka lagu magacaabo william w bob inuu wiiqaayo dowladda yuganda iyo inuu ixtiraam darri u muujiyey madaxweynaha dalkaasi muhoozi ayaa eedeynta uu u jeediyey maraykanka kadib ka dalbaday safiirka inuu si shakhsi ah u raaligeliyo museveni haddii kalena waxa uu ku goodiyey in safiirka uu iskaga xirxiran doono dalkiisa eedeyntan ayaa timid kadib markii dowladda maraykanka ee cunaqabatayn ku soo rogtay afar sargaal oo sare kana tirsan booliska dalka yuganda kuwaasi oo lagu eedeeyey tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha sida jirdil iyo dhibaatooyin kale dowladda yuganda dhankeeda mas-uuliyiin sare oo ka tirsan booliska ayaa cunaqabataynta maraykanka ku tilmaamay in ay tahay mid gardarro ah islamarkaana uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo yuganda eedeymahan uu wiilka madaxweynaha dalka yuganda ahna taliyaha ciidanka dalkaasi u jeediyey safiirka dowladda maraykanka ayaa sii kordhiyey xiisadda u dhexaysa labada dal